dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa
kulan wacan halkan waa radio cadaado waxaa u diyaar garwadaan saaxiibayaal barnaamijka xulashada waraysiyada dadyow qubayuu ka tegay xiiqaadiro xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba
waa habeen isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelaysa julayna waa sagaal iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxyaabaha barnaamijka xulashada waraysiyada caawa aad ku dhegaysan doontaan anna idinkugu soo gudbi doono haddii allaha awoodla raalli ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya faahfaahiino dheeraada waxay ka soo baxayaan shil sababay khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac oo maanta ka dhacay waddada xiriirisa deegaanada wiisili iyo afgarid leh ee gobolka mudug hal ruux ayaa ku geeriyooda saddex kalena oo ay ku dhaawacanta saaxiib yaal waraysa amuurtaasi la xidhiidha ayaad barnaamij ku dhegaysan doontaan waxyaabaha kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya ururka al-shabaab waxay sheegeen in deegaanada ay maamulaan ay gaareen in ka badan boqol iyo konton oday dhaqameed kadib awaamiir adag oo odayaasha dhaqanka ay dul dhigeen sida al-shabaab ay shaaciyeen ciidamada ammaanka koonfur galbeed soomaaliyana iyana waxay xabsiga dhigeen odayaal dhaqameed tegey deegaanada ay ka taliyaan islamarkaana ay maamulaan dagaalyahanada al-shabaab waan inay soo gudbi doonaan saaxiib yaal maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee puntland maanta waxay xukumo kala duwan ku riday rag lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen weerar afartii bishii labaad sanadka laba kun sagaal iyo toban ka dhacay magaalada boosaaso kaasoo lagu dilay maareeyihii shirkadda d b wall ee magaalada boosaaso oo aan inii soo gudbi doonaa saaxiib yaal ehelada mid ka mid ah raggii maantay maxkamadda ciidamada qalabka sida puntland ee xukunka dil toogashada ku riday ay ka soo horjeeday xukunkaasi waxayna sheegeen in wiilkoodu haba yaraatee aanay ku lug lahayn falalka dembiga ee lagu soo eedeeyo waan inii soo gudbi doonaa saaxiib yaal dowladda burundi iyana waxay shaacisay tirada askar looga dilay dagaal iyaga al-shabaab ku dhex maray duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe shir looga hadlayo dibheshisiinta beelaha deegaanada maamulka hirshabeellana maanta isna wuxuu ka furmay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waan inay soo gudbi doonaa saaxiibayaal xubna ka tirsan golaha wakiilada somalilan waxay ka hor yimaadeen heshiiskii saddexda hogaamiye xisbi ka gaareen arrimaha doorashooyinka somalilan qodobadaas waxay kale nagu soo kordhaa xibintii kalamanaya saaxiib yaal dhegaysan doontaan gabagabada barnaamijkana heystan ayaad maqli doontaan saacadda barnaamijka cawaawada ka baxaya liibaan cabdi ciise ayaa farsamaynaya anigu cabdirashiid cali maxamed ayaana waa mar kale xulashada waraysiyada
qabkaad wada hugan tihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon
mar kale kulanti haboon saaxiibayaal barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabayaa dhanka iyo mudug inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday shil gaari oo maanta ka dhacay waddada xiriirisa deegaanada wiishil iyo afgaduud leh oo labaduba ka tirsan gobolka mudug sidoo kale waxaa dhaawaca saddex ruux oo mid ka mid a dhaawiciisi u aada culus yahay gaariga shilka galay ayaa ka baxay deegaanka wiishil waxauna kusii jeeday magaalada xaaro oo shan iyo soddon kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegeen deegaanka wisil sida uu radio cadaado u xaqiijiyay afhayeenka wisil yunis abshir dareel saddexda qof ee dhaawaca ah laba ka mid a ayaa ah dumar kuwaas oo uu soo gaaray dhaawac fudud balse waxaa dhaawiciisu aada u culus yahay nin oday oo da-diisu tahay siddeetan sano jir kana mid ahaa dadka gaariga saarnaa nuuca gaariga shirka galay ayaa ahaa bajeero waxa uuna markaasi ka baxay magaalada wisil sida uu afhayeen yunis sheegay ugu horreyn afhayeenka waxaa weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo shilka halka uu ka dhacay iyo sidoo kale waktiga uu dhacay intaba goobta wax ka dhaceen waa afguule iyo wisil inta udhexaysa meel toban kilomitr dhinaca qorax jume magaxda shirku ka dhacay shirkaasna waa gaari yaroo kabiyo guud ah baabuurta soomaalida sida u taqaano waxaa saarnaa shan qof saddex dhaawac ah weliba hal dhaawaca wuu dhintaa laba dhaawacana way fudud yihiin dhimashaduna waa halka qof oo darawalka ahaa inta kalena waadweynaka dhaawaca liita waa saddex qof waan garatay gaarigu halkee buu ka yimid halkuuse u socday
gaarigu wuxuu kasoo tegay degmada xaaro oo noo jidhaa soo badan shan kilomitr annaga dhinaca waqooyi bay madaxa taxaaro buu ka yimid sigaaran u yimid sigaarihii marka dhamaysteena way baxeen shan qofood bayna ku raaceen gaari keliya buu ah u yihiin marka wadadan waa wado cusub wadadan waxaa ka faa'iidaysta baabuurta u dhexaysa hobyo iyo gaalkac iyo baabuurta isku xirta marta oo ras hormaarta u abaa ka faa'iidaysta jeerooyinka iyo gooladaheedu u xisaaban yihiin maadaama wadada wada casrigaas hoos fiican loo dhiso shuraal ah baa- marka baabuurkan waxaa baabuurta ka shaqayn jirtay weydinacaas iyo cildibir iyo xaarir dhulka ka shaqayn jirta bay ahayd marka runtiina qadartuna way dhacday xagga farshaxuna iyo ilmaxumana way ku imaan kartaa waa isdhihi karnaa laakiin shirkaa shirkii wuxuu ahaa ugu hadda waa shirarka ugu badan ee waddadan ka dhaca waa shirka ugu yaraa waa qabaaba dhimashada Een, waxaan kaa raba marka een, gaarigu waxa uu ka baxaba un fahmay wasiil oo wuxuu kusii jeeda xaaro
awalna hore xaarin ugu yimid hadda laakiin markuu gumaarto rugmanayo shirka ku yimid wasiil bu ka tegay dhaawac baa ii sheegtay inuu ka dhasho shilka wax dhimasho miyaa jira dhimashadu waa hal qof oo darawalka ah gaariga waday een dhaawacuna waa oday siddeeti jir ah oo u weyn labada kale waa dumar een qofna wuu maadila kuri wuu ka badbaaday hadda xaaladiisu way fiican tahay oo hadda dhaawac weyn la qaado maahan qofkaasoo deegaanka ku ku baxnaanayna laakiin dhaawaca la qaaday waa odagaa siddeeti jirka ah oo da-da ah iyo saddexdaas gabdhood saddexdaas dumarka ah Een, dhaawac marka iga warma dhaawac culus buu ahaa mise dhaawac fudud
dhaawac dhaawac culus buu ahaa dhaawac aada u culus buu ahaa waa dareemi kartaa meesha waa meel wado jis ah oo weli laamin lama saarin wado waxa wey aadna u- maarata gaarigana aad bu xoolihii ugu socday intuu socon kara wuu socday waana baabuurta aadka u fudud oo markii wax yar bira ku dhacaan xaada guud soomaalida utaqaano runtii waa shiralka ugu badan baabuurtaas ka badan hadda shilkii sanadkeedii lasoo dhaafay shiralka ugu badnaa iyo dhimashada ugu badnaa baabuurtaas ka dhaca noocaas noo- loo yaqaana kabigii guud soomaalida utaqaano waan garta marka saddexdan qof oo dhaawac oo labada dumar tahay dhaawacoodu ma dhaawac isku mid baha oo isku mid ahaa oo markaas aada u culus oo wax looga qabo waayey een, gudaha degmada hadda gaalka wax loogama qaban karo bal wiis iska dhaafa dhaawacaas gaalka xataa wax loogama qaban karo in muqdisho qoriyo maana waayo waa dhaawac dhinaca dhamarka iyo sinaha iyo gacmaha iyo madaxa iyo dhimnin baa jira culus waa dhaawac aada u culus Een, waan garta waxaan kaa raba marka een, gaariga een, muxuu sababsaday ee, shilka sababtu maxay tahay
runteedu sababto ilaahay baa maarta waxaan wax muqman way ahaayeen laakiin waxaa nagu badanaa u aaneynaynaa xadka iyo wadaan baabuurtan yararka ah xool dhaafka ah iyo khibrad darawalka iyo khibrad u lahayn yacni qofka dadka uu silo oo bili-aadan nafla ah iyo xawligii waddada ayadaa ku rabta laakiin waddada rabitaankeeda waxa kasi kow baabuurka ma xukumi kartaa baabuurkaan hadda waxa sababta ugu badan waxa baabuurtan keena qaraxa taayirada qaraxa taayirada taayir baa qaraxaya furuu ka baxaya gaari gaari la xakameyn kara maaha boqol- boqol iyo sideetan socda wax kaban kara oo yani wax xakameyn kara darawal ma wax xakameyn karo kabrad xataa uu ku xakameeya ma laha wadadan waa uga dignay waa adeegnin badan waa sameynay asal badan waa dirnay baabuurta qaadka waxa kaliya ku guulaysan waxay tahay inaan ka reebno dadka rakaabka ah baabuurtan qaadkiisida inay soo raacin hataa xabsi baa u sameynay qofka shacab baa lagu arko saaran gaarigaas in lala tacaalo oo la maartay maskaxiyan iyo caqliyan iyo maartay wacdigelin badan iyo maamul gobolka la xiriirnay hadda badanaa waxaa ku baabaa shiralka ku dhaca waa nimanka qaadka wada iyo nimanka darawalka ah waxa weeye hadda dhimashada awal shacabka u banaan jirta hadda laakiin ayay ku rugantay because baabuurka xad ma laha wuxuu leeyahay ka gaar ka gaar meel shan saac loo socdo u roon hal saac baro socdo Een, sharaxaad waxay iga siisaa marka een, halka gaarigu shilka ka galayo wadadan ee, waa meel nooca ma wadada ma wadadaa ka burbursan oo burbur baa jira mise ee, siyaabo kale baa shilka sababay
runtii sooyaabo kale baa shirka sabab burbur ma jiro wadadu wadadu ma jiro wadada waxaa ku qoran goolad kasta waxaa ku qoran tabeelo gaari oo laga qaboojin karo digniin ah oo qabsiinaya digniin ah baa ku qoran waxaa kaloo jira gooladaha tabeelayaashaas ku qoran wadada waxaa ku qoran xawliga ah waxaa ku qoran inaadan socon karin maadaama ugu badan lixdan lixdan digniin ah oo ku qoran lixdan ka badan ha socon fadlan lixdan ama darawalka ugu roon ugu roon oo shahaada haystaa wadada ugu fiican oo ugu leeshisan waa sideetan wadada dhan waa wada leesho sideetana ku qoran darawalka ugu hooseeya dadkana waxay socodsiinaya boqol iyo sideetan waa dhaafeen xagkii Y- yaa ku qoran marka ee, lambaradaas ay ii sheegayso runtii waxaa ku qoray waxaa ka kaashanay god oo wadada gacanta dhismaha ku haysa iyo maarata degmooyinkan oo dhan oo arrimaha bulshada madaxda arrimaha bulshada oo dhan iyo maamulada kale bulshada oo dhan oo isku yimid oo si dadkan loo xakameeyo oo wacdigelin badan baa anaga laba sano wadaan dhisan tahay laba sano ilaa soddon iyo shan qofood baa geeri ah intaas baabuur oo ku baaba'day intaasoo ilaa boqol iyo lixdan qofood oo dhaawac ah soddon kamid ah wada garaabiyin ilaa hadda sariiraha kaada xaalka laga wada qaadayo dhibaato badan baa nagu soo food yeelatay marka dhibaatadii hadda sanadka hore zaa'id bu ahaa laakiin sanadka hadda waa xakameen waxaa ku xakameenay in dadka baabuurtan kaliya budda loo yaqaana qaadka soo qaadaysa nafti biimayaasha ah in laga haro dadka ka wacdigeliyo marka shacabkii soo safri jiray degmooyinka iskaga kala gooshi jiray waxaasam waxaa loo helay baabuur la yidhaahdo eh, haddii la kura nuuhooyin iyo baabuurka oo ka ra- ka raaca oo yacni ka xakameyn badan oo shacab badanna qaadaya culaab badanna qaadaya oo kan yacni kan istahan baa loo sameeyey oo basas ah oo dadka qaada hadda waxaa dadka ugu badan oo kushirla ku dhimana waxay yihiin dadka degmooyin kale ku yimaada waddada aqoonta badan aan u lahayn badartana iskaga timid iyo iyo baabuurta qaadka shida hadda shiralka intaas kusoo aruuray afayin yunis waxaad ii sheegaysaa in maamulkiina iyo maamulada kale degmooyinka ee idin dhowba aad juudi ku biciseen oo aada xadiiseen xawaaraha lagu mari karo waddada haddana shiralkii joogto ayay weli ka yihiin waddada marka wax tallaabo oo aad ka qaadeen miyaa jira
runtii tilaabada hadda noo qorsoon hadda magaalooyinka dhexdooda bay ku mari jireen saas waxaa sameynay askari jiifo waxa la yidhahdo oo dadka shacabka aho hadda waxaa kuu sheegaya sanadka dhowta ka mid ah dadka dhintay waxaa kamid dad baabuur magaalada dhexda ku jireen baa kamid ah xoole ay uga socda wadadii dad ku jira wadadii qofka goy leeya waa ku dhacaya qad wadada seedad ma kala laha oo seedadka ma kala calamaysan marka hadda waxaa u sameynay jigboontiyaal magaalooyinka qaarkood dhalinyaro isku xiran degmooyinka ka sameyna jigboontiyaal sameynay hadda wasiistan dad badan baa kamid ah oo wadada baabuur ku jiray haween baa kamid ah hodiya dhexdeeda kamid ah waxa wadooyinka inta ka faaidaysto o dhan baa kamid ah marka waxa kameena taas in jigboontiya la dhigo yani shanta mitirba jigboont shanta mitirba taas ku guuleysin waxaa ku guuleysin inaad daruulinta ka reebno bas baabuurta qaadka qaada shacabka usaacan waa ku guuleysin waxaa ku guuleysin shacabka in basas gaara oo ka shaqeeya degmooyinka isku xira inay raacaan iyadana waa ku guuleysanoo shacabkii laakiin hadda waxaa ku guuleysana waxay tahay xawaaraha shacabka baabuurta anaba jigboontiyo ilaa wadada intaas intaas laeg oo isku jida boqol iyo konton boqol hadda boqol kilomitr boqol iyo soddon iyo shan kilomitr baa nadiif oo dhisan inta kalena hadda way kusii socotaa laba boqol iyo lixdan kilomitr jigboonti lama dhigo kale waa dareemi kartaa afhayeenka wisil yonis abshir daleel ayuu ahaa waxa uu ka waramayay shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay waddada xariidaysa deegaanada wisil iyo sidoo kale afgadoodle oo labaduba ka wada tirsan gobolka mudug hagaag saaxiib yaal weli barnaamijka ayaad la socotaan al-shabaab ayaa shaaciyey in deegaanada ay maamulaan gaareen boqol sagaal iyo konton oday dhaqameed oo ka mid ahaa kuwii soo xulay ergada baarlamanka soomaaliya soo dooratay waxay al-shabaab sheegeen in odayaashan ay ka yimaadeen ilaa iyo afar maamul goboleed sida ay daabacday warbaahinta ku hadasha hadka al-shabaab jubbaland sida ay sheegeen waxaa ka yimid saddex iyo soddon oday dhaqameed koonfur galbeed soomaaliyana waxaa ka yimid odayaal tiradooda gaarayso ilaa iyo afartan oday maamulka hirshabeelle isna waxay al-shabaab tilmaamay inay ka yimaadeen saddex iyo konton oday halka galmudugna ay ka tageen saddex iyo soddon oday dhaqameed sida ay qortay warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab intaa kadib maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid a maamulada odayaashu ay ka tageen odayaasha halkaasi aaday ayaa lagu soo waramayaa inay xabsiga u taxaabeen malaaq cabdiraxmaan malaaq shiin oo ka mid ah waxagaradka koonfur galbeed soomaaliya oo la hadlay radioga cadaado waxa uu ka warbixiyey odayaashan ciidanka ammaanka koonfur galbeed soomaaliya xabsiga u taxaabeen wariyaha radioga cadaado ee muqdisho cabdiqadar cabdiraxiim ayuu qadka taleefonka ugu waramay wallaahi warkaas waan maqlahayay laakiin waxa aniga ila soo adiiday ma jire laakiin saxaafadda waa ka maqlahayay inay yidhaahdeen maaragtay ergooyinkii xildhibaanuhu soo doortay odayaashii meelaha shabaabka jooga ha yimaadaan oo inay yidhi waan inay yidhaahdeen waan maqlahay waan gartay ergadaabaad ka mid ahayd dee nabadoonnada kuwa ugu caansan koonfur galbeedna waad ka mid tahay adiga shabaab ma ku soo waceen oo ma ku yidhaahdeen noo imow
maya aniga ima soo wacin aniga erge ma ahayn dadkii ergada soo qoray baan ahaa laakiin ima soo wicin oo wax xiriir ay la soo sameeyaan ma jirto sabab ay la soo sameeyaan maba arkaayaba waan gartay laakiin nabadoonaad istaqaanaan oo ama baydhabo ha joogaan ama muqdisho ha joogaan ama baraw ha joogaan oo lala soo xidhiiray oo arrintaas ma kugu soo wargeliyeen
nabadoono tagay hadda ma lahaayo anigu mid waa layla soo xiriiray lana ma arkin laakiin niman ergada ka mid ah ergadii dad maaragtay waa lanala soo xiriiray le waan arkaayay dad meeshay tageen laleeyahayna waan maqlhayay baydhabo alxamdulilaahi niman tagay xaggaasi oo maaragtay idaada haddana soo noqday baydhabo yimi markay yimaadeen la xiday hadda gaala jiraha ku jiraan waan maqlhayay odayaashana maaragtay qolada maaragtay booliiska intay warqab u keeneen arrintaas go-aanha laga soo gaaro inay yidhaahdeen waan maqlahayay marka hadda anigu xamar baan bijoogay kolley maaragtay shabaabna hadda sabab baan isugu tagnaba meesha kuga arkaayaba anigu waan gartay arrinta bal iga waran iyadana wadaadka sheekh mukhtaar roob oo lagu magacaabo warar baa waxay leeyihiin waxaa dawladdu waxay doonaysaa in xabsiga laga saaro oo xabsi guri haddana laga dhigo muqdisho aad la joogtaa nabadoonadiina waad ka mid tahay kuwooda ugu caansan koonfur galbeed arrintaasi mukhtaar rabow maxaad igu biirin kartaa
arrintaas iyada ah maaragtay guddi sagaal gafood eh oo malaagyada ku kooban ayaa loo saaray maamulka koonfur galbeedna nin wasiire i dhowr hildhibaan ayaan ku daraa buu yidhi oo arrintaas wadahadal ka galaayo marka taa keligeeda maahe dadkii markii doorasada meesha dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay oogaa markaa dib u heshiisiin iyo waxna way u baahan tahay magaaladii markaa niman soo baxay oo odayaashaas ka mid ahaa oo soo baxay oo maaragtay yimina way jiraan marka dalaad madaxweynaha koonfur galbeed inta uu yimi markaan isu tagnayna in nimankaa kale maaragtay odayaasha oo arrintaas wadahadalka ka galayo in mataqaanay ay imaanayeen wuu ii sheegay marka barnaamijkaas weli hadda maaragtay gabangaabadiisa unbaa socota moogi wax arrimihiisa la gudagalay ma jirin waa la soo daynayo laga soo daynayo markii barnaamijka gudagalo oo dawladda iyo nakas aragno markaas untay imaanaysaan waayahay madaxweynaha koonfur galbeed ee hadda talada haya cabdicasiis laftagareen arrimahan ma kala hadasheen malaqyada haddaad tihiin oo ma tirahdeen war dawladda dhinaceeda adiga u dhowey bal wadaadka si un hala yeelo ama xabsi daayan ha lagu xukumo ama ha la soo daayo bal war cad noo keen arrintaa laftagareen ma kala xiriirteen
waan kala hadalnay warqad qoraal eh baan u geynay warqadii kale maaragtay odayaasha guddiga aan kusoo magacaawnay iyo warqad kale mataqaanay magaalada cabasho aan kusoo gudbisay wixii oo dhan waa isku lifaaqnay waa u geynay asigan wuu aqbalay warqadii wuu saxiixay marka waa waa idin horkacaya meeshaan tegaynaa wuu yidhi kan madaxweynaha federaalka laftirkiisa mar baa maaragtay loo tagay arrintaa maaragtay in la bilaabo si dhaqsi a loo gudagalo ayaanba isku ogeyni xadka ka horba in arrintaan dhamaatan isku ogeyni kollay mashuujar dartiis ayay dib ugu dhacday marka haddana mar dhow inay bilaabanaysaa rajayna haddii aad la yidhaahdo waan gartay si wadaadka loo fasaxo oo deegaanada koonfur galbeed nabad iyo xasilin loogu loogu soo dabaalo gabagabada hadalkaaga maxaa kusoo gabagabaynaysaa dagaalada ko deegaamada koonfur galbeed horta marka hore dadka degaa waxaan u sheegayaa dad dhibaato kadaal e wey marka nabadana faa'iidada ay leedahay dagaaladana khasaarada ay leeyihiin horay u arkeen marka mar walba in nabada lagu dadaalo wixii dhacay lasoo dhaafayna hadda maxay u dhacin lay lama taagnaadeen kolley maaragtay habkii loogu gudbi lahaa oo maaragtay waxqabad muuqdana loogu samayn lahaa dadkana maaragtay horumar iyo mataqaana waxqabad loo gaarsiin lahaa arrimahaasn baan kala hadlayaa laakiin wixii dhacay maxay u dhaceen in la taagnaado wax meesha ku jira maha waxa haddii ay dhaceen in laga socdo wey marka calaa kulli xaal maaragtay in dib heshiisinkii nidaamkii wax walbana la dardargeliyo dawladana ay u dhaga furnaato warka odayaasha ay ku hadlahayaan si nabad iyo mataqaanay waxqabad taam ee loo helo malaaq cabdiraxmaan malaaq shiino oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan koonfur galbeed soomaaliya ayuu ahaa waxa uu waramayay wariyaha radio cadaada ee muqdisho cabdiqadar cabdiraxiim waxauna ka warbixinayay ciidamada amaan koonfur galbeed soomaaliya oo xabsiga u taxaabay qaar ka mid odayaashii dhaqanka ee tegey amaba u tegay dagaalyahanada al-shabaab xagee saaxiibbeel weli barnaamijka xulashada ayaad la socotaan qaybihii hore bartanka ayaanu kaga jirnay qodobo dhowra oo ay noo soo socdaan balse markaan waxaan aadayaa dhanka iyo puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee puntland waxay saaka u fadhiisatay dhageysiga daawad loo haysto askari ka tirsanaa ciidanka b m b f ta ama ciidamada badda ee puntland oo ku eedeysan inuu u fududeeyey dilka maareeyihii shirkadda d b wall powell antony farmosa askariga ayaa ka mid ahaa dadkii loo qabtay dilka maareeyihii shirkadda oo dhacay afartii bishii labaad ee sanadka laba kun sagaal iyo toban kadib markii nin hubaysan ku dilay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga puntland dhegeysiga dacwadda kadib ayay maxkamadda ku dhowqaday xukunka lagu riday askariga oo magaciisa lagu sheegay xidigle maxamuud axmed maxamed sheekeeye waxaana lagu xukumay dil toogashaa balse maxkamaddu waxay sheegtay inuu raacfaan ka furan yahay
maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatankii bishii toddobaad laba kun sagaal iyo toban laba kun sagaal iyo toban waxaa fadhiistay maxkamadda ciidamada qalabka sida gobollada bari karkaar highland sanaag iyo gardafu waxay u fadhiisatay eedii loo haystay mahad xasan xuseen oo magaciisa xarakiga loo yaqaan jacfar waa inan naciimo buulle ku dhashay afgooye eedaysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacanku-dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda boosaaso cabdullaahi ibraahim oo magacyadiisa xarakiga ahay u ahaayeen qaasin iyo xasan sidoo kale wuxuu qirtay eedaysanuhu inuu gacanku-dhiiglaha ku hayay gurigiisa labaatan cisho inuu u soo qaaday labada kaar isla markaana bastooladda wax lagu dilay isagu hayey kuna wareejiyey markii howlgalka la fulinayey sakariic oo hadda maqano ah eedaysanuhu wuxuu qirtay inuu ka qayb qaatay labadii arday ee lagu dilay huruusa tuu sidoo kale weerarkii ka dhacay saldhigga bartamaha inuu qayb ka ahaa wuxuu kaloo qayb ka ahaa labadii weerar ee ka dhacay saldhigga mijir wuxuu kaloo qayb ka ahaa labadii weerar ee ka dhacay dawladda hoose wuxuu qayb ka ahaa weerarkii ka dhacay maqaaxida kremiya ee lagu dhaawacay garsooraha maxkamadda sare siciid wuxuu kaloo qayb ka ahaa weerarkii raxiis ee lagu dhaawacay fahmo wuxuu kaloo qayb ka ahaa weerarkii hutel dhaadaar ee lagu dhaaw lagu uu ka baxsaday ilig wuxuu qayb ka ahaa weerarkii suldaan bashiir muuse koonte naxariis allah ka waraa sidoo kale qaraxii ka dhacay farmashii shaafici intaas ayaa ayuu mahad mas-uuliyaddeeda lahaa maxkamadduna way ku qanacday qira'alkiisa iyo eedda xeeraalyuhu hor keenay maxkamadda sidaa daraaddeed maxkamaddu mahad waxay ku xukuntay dil toogashaa iyadoo u cuskatay xeer lamber tan qodobkiisa labaad farqada koowaad waxaa ka furan bil raxfaan maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatankii bishii toddobaad laba kun sagaal iyo toban waxaa fadhiistay maxkamadda ciidamada qalabka sida gobollada bari karkaar highland sanaag iyo gardafu waxay u fadhiisatay eedii loo haystay xidigle maxamuud axmed maxamed sheekey oo ka tirsan ciidanka b m b f eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu bastooladda lagu dilay maareeyaha dekedda boosaaso uu geliyey dekedda isla markaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha eedaysanuhu wuxuu inkiray inuu geliyey bastooladda iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tegey isbitaalka waxay xeerlaalintu hor keentay maxkamadda sagaal markhaati sagaal markhaati okay dhaar kadib waxay caddeeyeen inuu goobjoog ahaa xilliga weerarku ka dhacayey weerarku ka dhacayey uu sitayna qori iyo tuutay isla markaana uu isbitaalka tegey markii la geeyey meydka iyo dhaawaca wayna ku qanacday maxkamaddu waxayna ku xukuntay sheekeeya dil toogashaa waxay u cuskatay xeer lambartan qodobka labaad farqadiisa koowaad waxaa ka furan bil raxfaan ah
haddaba xukunkaas maxkamaddu maantay ku riday askariga durba waxaa ka hor yimid ehelada askariga maanta maxkamaddu xukuntay aabbaha dhalay sargaalkan oo lagu magacaabo axmed maxamed cabdi isagoo la hadlay radio cadaadu waxa uu sheegay in haba yaraatay aanay waxba ka jirin xukunka maanta maxkamaddu ku riday wiilkiisa waxa xusay in wiilkiisu aanay ku lug lahayn dilka lagu soo eedeeyey balse maxkamaddu u bareertay inay xaqdarro ku disho wiilkiisa siduu hadalka u dhigay axmed waxa uu sheegay wiilkiisu in uu muddo badan ka mid ahaa ciidamada badda ee puntland kuna soo biiray xilligii cabdiraxmaan faroole oo markaasi hayay talada maamulkaasi puntland waxa uu sheegay aabahadhal askarigan in dhowr mar ay la kulmeen madaxda ugu sareysa maamulka puntland ugu horeeyo madaxweyne siciid cabdullaahi dani balse kulamadooda iyo codsigooda aan dheg jalaq loo siin waxa uu sheegay in haddii jawaab ay ka bixi weyso maamulka puntland arrintaas ay tallaabo qaadi doonaan isaga iyo sidoo kale beesha uu ka dhashay sargaalka madxuka lagu rida sida hadalka u dheh haddaba waa kan aabaha dhalay arrimaasi ka hadlaya
ninka ninkii dhalay baana askariga maanta la xukumo aabihii
a waan garata
ninkaas wuxuu ahaa sarisom si fiican ciidanka badda si fiican
ninkanna waxa hayay qolada boolis waan gartay
baa mas-uuliyad puntland uga ahaa waan gartay
waxaa lagu eedeeyey iyadoo aan lahayn marag inuu baaskolo deel gudbiyey qoladii ahayd dekeda mhm oo booliska xig baa ku eedaysay waan gartay
arrinkaa hadday ku eedeeyeen ninka mobiladiisii baa la baaray ayabi baa baaray hay-adaha baaray farihii buaskulada laga baaray midna waa la waayey waan gartay
nimankaa meel kala xiriiray iyo ilaa taariikh telefoonadiisii mhm waa laga waayey waxay noqdeen musallim si fiican
hadday musallim noqdeen waxay yidhaahdeen markhaanti baanu haynaa waan gartay
markhaantigu waa booliskii hawsha lahaa mhm
ma fahanti si fiican baa kuu fahmay
markhaantigii booliska lahaa weeye mhm waan sagaal nin bay keeneen sagaalkaasu laba israacadaa laga waayey waan gartay
waxay ku fureen waa la waayey been waxay noqotay waxaan wax laga soo qaadin ee booliskii qudhiisa iskhilaafay miya
booliskii markhaantiga ay u keensadeen oo booliska ahaa mhm waa iskhilaafay mhm
qaybi markhaanti bay u furtay isaga inuu uu xilliga uu falku dhacay mhm inuu garan iyo macawistii hurdada qabay mhm oo qolada badda kundaatarkeedii furaashkii ku jiifay markhaanti fure waan gartay
kuwo la joogay oo ciidankiisa ahaana markhaantiga waa loo diiday Een, si fiican baa kuu fahmay waxaan kaa rabaa wiilkaaga imise sano ayuu een, ka mid ahaa ciidamada badda puntland
wuxuu ka mid ahaa haddeer waxba igu dhiman iyo hadee nin weyn baan ahay been been ma sheegi karo si fiican
laakiinse waxaa ka mid ahaa kullay taariikh badan oo ilaa iyo haddeer sagaal buu ahaa waxa weeye Mhm.
dawladdii korole uu ka mid ahaa si fiican baa kuu fahmay marka een, wiilka daadiisu imise ay ahayd
nuurinka Ha- wiilka la xukumo maanta oo ahaa dhasho adigu waa nin weyn oo mas-uula oo abar caruurayo oo maaha caruur waana nin nadiifa oo maxaan ku idhaha boqolsoona oo jiika oo maxaan ku idhahday boqolkii sagaashan haddii markaan haydo man
Wa- wa- wa- wa- waan gartay waxaan kaa rabaa marka adinku hadda cabashabaa muujinaysaan haddaad tihiin ehelkii iyo weliba een, beeshuu ka soo jeeda wiilku banaanbax baa dhigteen Een, banaanbax intaasan dhigin ka hor eh, waxaa rira hadday jiraan aada la samayseen mas-uuliyiinta puntland ma jiraan
waa la kulanay maxaa madaxweynean la kulanay maxaa nooc kasta waa la kulanay waxaanu nidhi arrintaa toddoba bilood buu xiran yahay waa garanaysaa waktigii ninkaa la dilay si fiican
waxaanu nidhi xaq uma leh inuu xirnaado Mhm.
maxkamad ha la keeno Mhm.
waa la diiday waan gartay
haddii la diiday mar walba waxaa lalayaa baaritaan baa ku maqan Mhm.
iyo gooyo iyo hawl iyo tacadi baa naloo geystay waan garta iyo qarash waan garta
madaxweynaha waxaan ugu tagnay garowe madaxtooyada si fiican
waxaan ugu tagnay qardho Mhm. yaa u tegaya waa sumcida u tegaysaa
rag badan aanu ka mid ahay oo nabadoonka ka mid yahay waan gartay haye
oo feejignaan leh waan garta
arrimaha waxba noogama fulin si fiican
marka waxa weeye cid aanaan ugu tegin ma jirto arrintana arrin waxaan ku rahdaa afsuub ahayd oo markii markhaantiyadu Mhm.
la wareysanayay Mhm.
saxaafadda laga laga saaray oo aan saxaafadda ku jirin haa markhaantiyadu markay warramayeen ama markhaanti wax la weydiiyeen ama kuwiisa la diidayay ama kuwii maras furayay Mhm.
saxaafadda dibadda laga dhigay bay ahayd Een, waxaan kaa rabaa adinku ma waxaad diidan tihiin een, xukunka iyo qaabka maxkamaddu ay xukunka u rido wax u fulisay mise waxaad leedihiin wiilkeenu haba yaraatee waxa dembi ah iyo falkaas lu kuma lahayn
wax allaale wuxuu ku leeyahay ma jiro Mhm.
waa aftuub cad Mhm.
ma garan si fiican baa kuu fahmay oo oo oo oo waxa weeye isku dhaca oo islaamnimada ka baxsan oo waxa weeye anaguna waxa weeye dee ninku hadduu islaamnimada kaala baxo Mhm.
ya Mhm.
hadda wuxuu baxay waad garanaysaa waan gartay
Een, waxa weeye de jawaabteedu leeyahay Mhm. Een, waxa umana dul- umana dul qaadan karno Mhm.
een, een, een, hay-adaha een, maxaan ku rahday een, xuquuqda aadanaha udooda Mhm.
iyo federaal iyo nooc kasta iyo saxaafadaha Mhm.
waxaan u wada sheegaynaa Mhm.
baadil aan baadil aan la aragay in halkaa ka dhacay Een, waxaan kaa rabaa ugu dambayntii sidaa ay sheegtay madaxweynaha waad la kulanteen een, kulamo badan baad la qaadateen ugu dambayn maanta banaanbax baad dhahar ka dhigteen intaasoo idil haddee waxay kugu suurtoobi waayaan oo codsigiina iyo hadalkiina la maqli waayo maxaa xigoo samayn aa samaynaysaan
waxaanu samaynaynaa ka jawaabeyn wixii nala gudboon baanu qabanaynaa Mhm.
oo waxaa jawaabteeda waxaa qoraha jawaabteeda
axmed maxamed cabdi oo ah aabbaha dhalay sargaalka maantay maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee puntland ay ku riday xukunka dilka toogashada ah kaasoo lagu eedeynayo inuu fududeeyey hubkii lagu dilay maareeyihii shirkadda d p wall ee magaalada boosaaso hagaag saaxiib eel weli wararkaas puntland ayaynu ku guda jirnay dhinaca kale maantay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugalahana caasimada maamulka puntland waxaa gaaray wafdi oo hogaaminayay een, guddoomiyaha baarlamanka golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wafdiga guddoomiyaha gegida diyaaradaha garowe waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan ee, maamulka puntland oo ugu horeeyo afhayeenka golaha wakiilada puntland maxamed axmed dhoobadaareed waxayna markaasi ee, soo dhoweyn kadib warbaahinta kula hadleen gudaha eeraboorka ee magaalada garowe hadalka waxaa ku hormaraya afhayeenka golaha wakiilada puntland dhoobadaareed waxaana ku xigayo hadalka qaadanaya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka الحمد لله الذي كفى ومن نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قدوميها قراء شعبك حيوان بدا قراء شعبك حيوان بدا بوكلاند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. adaa kadib waxaa maanta farxad weynoo ah inaan halka kusoo dhaweyno guddoomiyihii golaha shacabka dowladda federaalka mudane gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan farxad weynoo tahay oo nagala soo qeyb galay insha allahu munaasabadii kowda august oo ahayd maalin weyn oo ah maalintii puntland dhufay ama la asaasay nineteen ninety eight iyo munaasabadda labaad oo noqon doonta haddii allah awoodda la ogolaado ama taasaaba horeyn doonta weli insha allah meesha geli doonto waan soo fiirin doonaa oo ah xidhitaankii golaha wakiilada dowladda puntland fadhigiisii afar iyo afartanaad oo socday oo hadda gabagabaa insha allah waa loo munaasabadooda labaduba aada u culus oo miisaan badan gudoomiyaha waxaan leenahay puntland iyo kusoo dhawow dalkaagii waanu kaaga soo horeynay keliya dalkaaga kusoo dhawow puntland kusoo dhawow caasimadii dowladda puntland garowa kusoo dhawow sidaad ogtahayna halkan waxaa fadhiyaa dadka u badan waa baarlamaankii dowladda puntland iyo qolihii shacabka oo qayb kaa soo horeysiyay qayb la socotayba waxaan xusuus mudan inuu xiriir fiican ka dhexeeyo labada baarlamaan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka iyo baarlamaanka puntland waxaa kaloo xusid mudan inuu foreign speakerskii muddaan fogeynuu halkan ka dhacay iyo baarlamaanada kale ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka insha allahu gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaadka kusoo dhawow insha allahu farxad iyo meereen bay noo tahay waana mahadsantihin haddana waxaan kusoo dhaweyn doonaa gudoomiyahaas weynaaba kalimadii والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين gudoomiyaha aqalka wakiilada ee dowladda puntland xildhibaanada baarlamaanka federaalka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed xildhibaanada baarlamaanka puntland mar sida kale ama gol ha noqdo ama inti kale oo ka socota shacabka puntland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad ayay inoo tahay aniga iyo wafdigayga inaan soo gaarno magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha baarlamaanka puntland iyo xildhibaanada soo dhaweynta diiran oo ayna soo dhaweeyeen intaan halkaan ku sugannahay waxaan ka qayb geli doonaa sida guddoomiyaha uu sheegay laba munaasabadood oo mid ay tahay kow iyo labaatankii kow iyo labaatan guuradii ee ka soo wareegtay asaaska dowladda puntland iyo xiritaanka kalfadhiga afartan iyo afraad ee baarlamaanka puntland runtii labadaas munaasabadood aaday muhiim noogu yihiin intaan ku sugannahay magaalada garoowe ama dowladda puntland meel wal waxaan noqotee waxaan la kulmi doonaa mas-uuliyiinta aad iyo aada umasantaa gudoomiye
maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo waxaa ku horeeyey afhayeenka golaha wakiilada puntland maxamed axmed dhoobadaareeb waxay ka hadlayeen kadib markii maantay gudoomiye mursal uu gaaray magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugalana caasimada maamulka puntland hagaag saaxiibayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysiyada qeybihii dambe waynu kusii siqaynaa markaan waxna aadayaa dhanka iyo somalilan laba maalin ka hor shir saddexda hogaamiye xisbi ee somalilan ku yeesheen xarunta madaxtooyada hargeysa waxay ku go-aamiyeen in heshiis rasmiya laga gaaray arrinta la xiriirta doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa golaha deegaanka ee somalilan balse durbe heshiiskaas ay gaareen hogaamiyaasha xisbiyada ucud wadani iyo hogaamiyaha xisbiga kulmiya ahna madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi waxaa ka horyimid xubno ka tirsan baarlamaanka somalilan gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan mudane axmed yaasiin sheekh cali canyaan leh oo booram ah kaga qayb galayay bandhiga buugaagta ayaa sheegay in aanu waxba soo kordhinayn heshiiska ay gaareen saddexda hogaamiye xisbi sidao hadalka u dhigay gudoomiye xigeenku waxa uu tilmaamay inaanay jirin cid isku soo hadal qaatay arrinta la xiriirta saami qaybsiga islamarkaana ay weli meesheedii taagan tahay waxa uu hoose ka xariiqay iyadoo aan laga heshin arrinta saami qaybsiga doorashooyinka aanay jirin wax xagaagaya iyo doorasho ka qabsoomaysa somalilan sidau hadalka u dhigay haddaba waa kan gudoomiye xigeenka koowaad golaha wakiilada somalilan mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh oo arrimahaasi ka hadlaya
waxaa maalmahanba dee la hadal hayey in loo diyaargaroobo la qabto doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka dabcan muwaadin kasta oo reer somalilanhi wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto waa fundamental rightska muwaadinku leeyahay waa xuquuqda aasaasiga ah annaga iyaga meesha fadhina laftayadaa waxaan u baahannahay ilma adeerayaal dee inna laga soo gaadho ilayn waanu ku muddo dhaafnay oon dhaafnay oon dhaafnaye in xal la helo dee waan u baahannahay waayo khibrad ahaan dee iima wanaagsanaa fiil keliya inaan dhowr iyo toban sano wax wax ka badan fadhiyo waxay u baahan tahay khibradda nolol ummadeed inaad wax kaga beddeshaa waxay u baahan tahay inaad meelo badan wax ka soo qabatay dee marka meeluun dul fadhi annagay noo tahay faraj in la qabto doorasho horta midhkaa waan calaamadinayaa waxaase meesha taallo oo dhalanaysaa doorasho sidee loo qabanayaa su-aashaasaa u baahanay markaa in laga jawaabo waa mid ka mida caqabadaha inaga hortaagnaa doorashada tii saddexda xisbi ku heshiiyeen maalinta dhowey oo dee commishinka waa lagu murasanaa sanadyiisi yadaa lagu soo murmay waa mid ka mida in saami qaybsigii si xalaalo loo helo waa mid ka mida in dhaqaalihii la helo waxay ila tahay taa la xalliyey marka laga yimaado caqabadii muddada soo jirtay ee xalka u baahnayd ee markii doorashooyinka la qabtay laba kun iyo shantiina lagaga gudbay waa maantoo keliya waa doorkanaa lagu gelayaa wixii ka dambeeyase tirkoo baa waddanka laga qabanaya mawqifka anigu shaksiyan aan qabaa een arrintaa ka qabaa waa kaan hore u qabay ismana bedelayo waxayse u baahan tahay marka qof mawqif qaatuu meel istaago qof kalena mawqif kala qaatuu meel kala istaago dee waa in negotiationka waxa la yidhaahdaa yimaado waa in laga wada hadlaa madaxweynihii madaxweynaha maanta jiray ka horreeyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo qoraal buu sameeyey saddexda xisbi qaran buu u diray inay xal ka soo gaadhaan bal sida loo qaybsanaya kuraasta baarlamaanka way ka soo gaadhi kari waayeen anugu waxaan ka mid ahaa xubnihii xisbiga kulmiye ka socday madashaa iyo gogashaa ay akademiyadda nabaddii horumarka somalilan qabatay xubnihii kulmiye ka socday ee xisbigaa ka socday baan ka mid ahaa waan soo saari kari weynay xal ah in xisbiyadii waddani iyo wcidiyo kulmiye ku heshiiyaan formullo wax lagu qaybsado madaxweynahaanu gudbinno oo nidhi qaybin kari weynaye adigu madaxweyne qaybi madaxweyne wuxuu siilaanya wuxuu yidhi haddii musharaxiintii ka baqdeen in cod ay ku waayaan inay wax qaybiyaan qayb cidi ka dudda anna taarikh xumo kuma gelayo dee garna wuu yeeshay laakiin qoraal buu sameeyey referenska maanta laga helayo meel yaalla wuxuu madaxweynuhu ka markhaati kacay inaan sida maanta loo fadhiyo doorasho lagu geli karin oo aanay cadaalad ahayn waxa dadka deeqaano waa cadaalad weeye marka de haddaan la isyeelyeelin walaalayaal farsamo ay wax ku suuro galaan cadaaladna loogu dhowaado waxaan leeyahay lama waayayo waxay tidhi saantii ninka xooggaalihi gabadhayda kama dhali waayina wuu hakranayaa haddaan maskaxdeennu ina hakran ama mas-uuliyiintaan ka mid ahay ina hakran ama aan wax kale ina dhex gelin lama waayayaan qabaa somalilan labiyo siddeetan xildhibaan oo matelaya gobollada kala duwan ee dalka inay qaybsato lama waayayaan isleeyahay waana laga gaari doonaa xal ilaahaydan fariintaa waxaan ku soo gabagabaynayaa gobolka awdal wuxuu ka mid yahay meelaha aadka uga hadlaya arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada hal qodob un baan doonayaa inaan idinkaga baxo oon idiin dul joogsado gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ugu xoogga badan ugu dhaqaalaha badan uguna babalayshinka badan jamhuuriyadda somalilan suurtagal ma aha waxaanay raalli ku ahayn inuu somalilan ka hirgalo ma ihidin dad loo joojin maayo la yidhaahoo la yska qabsado wixii la qabsanayo maalintii u dambaysay ee madaxweynaha ay u yimaadeen odayaashii dhaqanka gobolka awdal ereyadii uu isticmaalay madaxweynuhu waxaa ka mid ahayd iyagoo qadiyaddaa doorashada ka hadlaya veto power baad leedihiin doorasho aydaan raalli ku ahayn laga qaban maayo dalkan waa ereyadii madaxweynaha marka arrintu axmed yaasiin oo keliya uma taalo ama madaxweynaha oo keliya uma taallo awoodda ilaahay idin siiyey ee idinku jirtaa determine garaynaysa doorashada la gelayaa noocay noqonayso taa ku biyo cabba ha ku calaacalina cid kale ha u qaadanina in wax idin jiidhayaan ha u qaadanina inaad marti uga tihiin meel kale waxa aad doonaysaan marka waxaad ku gorgortamaysaan halka ilaahay idin dhigay muhiimaddaad qarankan u leedihiin sharafta aad ka mudan tihiin in hoos u eeg loo eego wixii muddada badan taagnaa haddaan go'aanka loogu badrheedhin calooladayg taariikhda ama kursiga ha lagu waayo had iyo jeer waxa cadaaladda meel daran ka tuura u habrashada kursi qof ku fadhiyo oo uu ka ilaalinayo waxbaa dhaawici waafaad ku waaye waxaan jecelahay anuu halkan inaan ka ballan qaado ama aan kuba deefaano aan idhaahdee kursi jacayl badani ima hayo oo tarbiyad suufiya aan qabaayo kuma ababsani inaan kursiga jecelahay marar horena waan sheegaye xildhibaanka markii la ii dooranayeyna dee waaban yaabay markii la yidhahdaa xildhibaan lagaa dhigaya oo lagu dooranaya oo hooyaday baan u tagay alla u naxariistay oo waxaa la iileeya xildhibaan noqoy hooye maxaan yeela hooye dee garan maayo tiri alaha kuu khayr wixii kuu khayrla un kan maanta aan fadhiyo guddoomiye ku-xigeenkan koowaad ee golaha wakiiladana dee tambihul anaamkaaban gurigay ku akrisanayay markay xildhibaanadu iila yimaadeen waxaan weliba soo jeediyey oon idhi war anigu dawladdan maanta joogtana markaa dee ilin xurguf siyaasadeed mar walba way jiraysaa ismaba neef ogoline waxaan markhaati gashanaya waxaa la yidhi nin dhintay buu markhaati gashadaa beenaale nin dhintay iyuu markhaati gashadaa baa la yidhi xildhibaan xasan muuse hufan xasan karaabo hortaydu fadhiya codsigaan soo jeediyey wuxuu ahaa war mudano kale aynu u caleema saarno mar haddii la yidhi reer awdal baa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada la siinaya anugu anigan iska yar xasaradda badnaa xukuumadduna sidaa iskuma sii iminka neef ogoline war nin ay wada shaqayn karaan oo isneef ogol yihiin oo dee gobolkiina ina anfaca aynu iska dhaxullaan soo jeediyey markhaatigaygi wi soo fadhiya mae adaan kuu garanaa la yidhi xasan laftiisu wuxuu ahaa raggii muraashixiinta ahaa ee damcu ku jirayoo isaga waa kan qodha iyo xeroway hor fadhiyaay wuxuu yidhi axmed yaasiin baan u tanaasulay horta dee wuy soo doontee ma doona ilmaadeeraya haddaan ka kacayana mustaqbalkiinna inaan igu habrado dee xiise badan maan qabin baan idin idhi haddii madaxdeennii hore lagu xaban jiray waxay eegeen oo dee dabadeedna meel baa laynagu dhaawacay ma filayo inay iga suurto gelayso haddaan saacadahan soo socdo dhaafayo waxaad xaq u leedihiin oo mustaqbalkiina inaan abadan xashaa lilah taa halkaasaan dhigayaa ta guud ahaan ee qaranka dal baynu nahay walaalayaal koreya oo dimuqraadiya oo u baahan in dhinacyada laga joogsado oo u baahan in qaradaad badan oo dhacaya mararka qaarkood la isugu dulqaato waxaa iminka aad ka warhaysaan inaynu dabada kaga taagan nahay oo ilaahay idankii ay suuro gelayso in visibility studygii lagu sameeyo dariiqii boorame iyo lowyacadda isku xidhayay dariiqaasi nolol ahaan iyo niyad ahaan iyo dhaqaale ahaanba wax weyn buu ka tari doonaa mujtamaca gobolka ku nool waxaase anigu bareerahaygaan iska dhiibta eg aanan ku degdegahayn dariiqaasi inuu dekadaha iminka jira inala galo waa waan waan soo dhawaynaya dekadaheenniise gobolku lahaa inaan ilaalin karo ilaa aan hubsanayo ma qabo inaan ku degdego haadka cadka haadka hamuunta u qaba ee uu weliba awoodda badan leh haddaan laga waabin karayn looma wadho markaa dariiqaasaynu dhisaynaa dekadaha iminka jiraynu ku xidhaynaa markaynu ishubsanno in waxeena aynu ceshan karno oy somalilan awoodda ay leedahay waxeeda ku ilaashan kartana dekadahayn ku gudbi doonaa waad fahamteen baan umalaynaya waanad mahadsantihiin ku-xigeenka guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada somalilan ayuu ahaa waxa uu ka hadlayey isla markaana sheegayey in weli uu jiro khilaaf ku saabsan arrimaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee somalilan markaan saaxiibayaal kalamaan
reer kalamaano ow ma nabad qabtiin ma nabad qabtiin yalari haakiyan yoosda dagaraayang arbiika belbele rushayli laileegi doonta war mar hore eed markii kim jon un uu gintaalada tijaabiyey ee maxaad la barooranaysaan war jubbaland deegaanadeeda mar horay dowladda ka mamnuucday war kuwa isu dhaarsan waa iiraan iyo maraykanka ee soomaali maba ku jirtoba yaa goormaana hirshabeelle ku biirtay iiraan dagaaladeeda war raadiigoo mayka dheegi jiray maxaad ula yaabaysiin dadka waa kala maane war yaaya xoolaha nool iyo khayraadka badda iyo khayraadka beeraha soo maahayn wixii la dhoofi jiro oo lacagta adag lagu soo bedelo jiray maxaa ku dhacay oo annaga deeqdan ugu khasbaya ma hadda dhoofino war khayraadka iyo xoolaha sheegays maamul dowladyay ku kala bireen kalamaanay anigay dhegaysta haddii ananna dhulkaygu daarahaada burburin haddii ananna dhulkaygu dadkaaga barakicin beel hubaysan kama dhalan warniyaw daara burbure anayinka kugoontuday horta ana madiilatun buushaybisku daganaba hoobanta lama tufka kagaha alagorob meelkii almoaadan meeliana dawa lama tufka suridanaba dayu allo warkiisi waa cadaysta war ninka war xun kuuma sheegin labada kun koo iyo labaatanka markuu xilka soomaaliya ku guulaysta wuxuu qabanayo kuu sheegay shaqsir ku dooran mayno ayay qoondada dumarkaadaha maamulaye shoobaraha nagala tag warna miyaa ulaan jirin hada ka hor isbitaalseedii may baeray waan xanuunsanayaa adeer dhiiggaa lagaa qaadaa yaleeri dhiig layga qaadi mahaya awalow dhiigga igu yaraayo yeeri walbo si lagu daaweeye kaalidaha lagaa qaado midda i dilootayba waa iyada yeeri waayahay adeer dhiig ha lagugu shubo abba ha ii sheegin dhiig islaameed la igu shubi maha yeeri daawadiisa silisiinka madahe war arrintii cakirayda galmudug oo kala wareeg hawadaa gaartay oo ra-iisul wasaare khayre iyo ahlu sunna isku afgaran waayeen xaggay maraysaa warnimada war ma haysaane ra-isul wasaare khayre iyo hogaankii ahlu sunna saacadna way heshiineen saacadna way dagaalayaan halay waxay ku heshiiyeen baa la yidhi in askartii muqdisho laga wadayey layska dhaafo maantana waxaa la isku fahmi waaye oo hogaankii ahlu sunna ay diideen in ciidamaami soma dhuusamareeb iyo gurceel la geeyo waramisom ceel buura u baahane maa lagu shubo shabaab gurceel iyo dhuusamareeb ma jooge war magaalooyinkii dhuusamareeb iyo gaalkacyo hal wada ay isla qaadeen odayaashii gaalkacyo ku sugnaa waxay dheheen gogasha taala dhuusamareeb bilaa shuruudlaan aan tagaynaa odayaashii cadaadana inay caroodeen hawada dhagaxaan dhigeen war ma eri jiraan nimantuun gaalow markaad iin daaqdaa lagu yaabaa lankakanow hatta hatta dhibaatada koobsanaana sababta oo adaade idhuusa mareeb walaagi meeliroobi dhan baawuray raaceen hal waday wada raaceen wari ahaana saa durhan lankada u kore dad dhaba meel dadkan hal baabur dhaygaadae hormadkaana ogodin labay marar gur ma maqlin miya waaba ka boode aroo burtilaas yaqaana weligiin war la yaab liyo weyrax baad ku jirtaane waxbaa layska bartaayoo dadku way iswarsadaaye wadar hawl ka dhaxayso qofba waax ku lahaa oon sharci loogu wadaajin waa wixii waddankeennu wakhti dheer ku sugnaaye shaksi waajib la saaro lagu dhaarshay wallaahi oo waddadii kala bayray iyo koox la walwaasho inta waardiyo saartay hadba weelka daraysa waxa aydun waddaan waalidoodii miya war heedhe weligaada ma lagu dhahay inta gurigaada hortiisa dhagax la dhigtay qof waa ku damiinta allaahuma najaynaa waa midda noo dhineed ee ilaahow ana tusi war islaantaana aakhira miya ku noosha miyaysa xamar joogi muwaysa maqal kontaroolka isdoojka nambar afar la dhigay wareedaa meesha dadka qaraxyada dhigaa lagu qabtay kilomitr foor maahana waa boosaaso ee dadka ka daya beenta war boosaaso warkama ahay sida askari lagu eeday inuu ka dambeeyey dilkii madaxii d b wall ayay maxkamad diltoogasha ku xukuntay maanta war xukun beela maxkamadaha puntland waxba kama ogide sanad walba dilay xukumaan cidla toogtana ma aragne dadka haggay geeyaan war dadka adduunyaha u taaglaanahaye aakhiraadkaa noo wicin arooda guddoomiyaha golaha shacabka meesha u baxay baydhaba ma ah ee waa garawe wuxuuna ka qaybgalayaa la yidhi aas-aaskii sanad guuridii kow iyo labaatanaad oo puntland war nimanduhu mayka dheegi jiray hibil geed sarawaab weeye geer sarawaab weeye maylili jeede misarmadii mooradii ooda moorolaaye oolase sanad guurutaas mayje intabak walaayayaal argu haytana nimiyow maska garab magaxudhanaysa waan aqaanaaye abuu mansuur al sadaynaya iska sug mandesco wasiir omar kismaayo ma tegayo ma lagu soo dhaweeyey mase hawado weli ku jura ayay hawadaa mashquul ah diyaaradihii feel ay ku jiraan taraafikadina qaday ku maqan tahay wareedhe war ma ogdiine cali ceelwaaq shabaab baa soo weeraray dagaal ba'an ayaana ku dhex maray ayaga iyo ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa kenya hadda dibaa loo eriyo maalihii ay ka yimaadeen bay ku laabteen war ceelwaaq warkama sida guddoomiye ceelwaaqa hadla wuxuuna yidhi tuulooyinka magaaladayda hoos yimaadoo dhan al-shabaabaa soo buux dhaafiyey war guddoomiye yiriiso caafimaadkiisa maxaa war oo ka haysaan war maxaad u daawan weyse laabka qadaji maxamed diiri oo gudoomiyaha gobolka dhaawaciisa la joogta waxayna sheegtay inuu caafimaadkiisa ka sarraynayo ciyaalkiisina ay la joogaan marka xogta gudoomiyaha haddaad rabta laifkaas nabadii noola daawo intii bogta allaha bogsiiyo guddoomiyahana asoo nabada allaha noo soo celiyo eeda aamiin laakiin adamayba gaalay inoo malaamilayda gajarti booli aadmiga daaqa ama beenta bannaysta baxda maanka garaadkaa bugsa looga ridaaye ilaahay aan ka baqno war waxaa la yidhi lamaane kasta oo gurigooda ku yaraahdo facebook ayay gogol ka samaysaan oo sawirro iyo hadalla macaaniso marayaan war ha nasirin lamaane kuma haysano facebooka dhafar oo nugu dile war twitterka le misis qore misis war waxaad taagaysaa wax
قالوا إنا لله إله وكوان خموجي
saaxiibada kalamaan aad ayay u mahadsan yihiin guud ahaan saaxiibyaal caawa waxaa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada waraysyada kala socotay rediyo cadaado siddeed sideed dhibic shan magantes saacadda barnaamijka caawa wada ka baxaya liibaan cabdi ciise ayaa farsamaynayay tan iyo barnaamijka midlacayna sidaa iyo nabadgelyo waxaan kaga tegayeen si aynii ballanqaday hordhaca barnaamijka
Ah, dalkay gabayada xasuustay waxaan uga golleeya mahray kuntee tahay gelaan wadhaf ma lagu dayay gabayada xasuustay waxaan uga